magaalada muqdisho caasim dalka soomaaliya lagu qabto munaasabad ay ku qalantiin hadday dhammaysatay kuliyadaha kala duwanee jaamacadda alcimri ee magaalada muqdisho munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta dowladda bahda dhakhaatiirta macalimiin arday iyo qaanjibise iyo marti sharaf kale ugu horeyn ayaa waxaa ka hadlay cabdirasaaq british oo ah maamulaha jaamacadda alcimri ee magaalada muqdisho isagoona kaba birbixiyay ardayda iyo waxyaaba ay ka qalanjibiyeen
jaamacadda alcimri waxaan aasaasnay soddoniyo kowgii julaay hadda waxay jaamacadda gashay sanadkeedii kow iyo tobanaad taasoo muujinaysa in halkaasi uu jiray dhabar adeeg badan mudane marweyn waa maalin qurux badan waa maalin taariikhi ah waa u mahad celinayaa qof walboo qayb ku lahaa xafladda noocan oo kale ee dhacdo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka qayb galay munaasabadda ayaa dhankooda habalyo u diray ardayda iyagoona kula darmaysan waxbarashadooda
dhammaantiin waxaan leenahay hambalyo waa guulaysateen ustaad canaboora idin hogaaminaayo nin qalbi wanaagsan xabiiba fiican lacagna iyo maslaxaddiisa ahayn sumcad ka raadinaya dalkan qofkaasaana sharaf iyo cisi gaaraan alabalculaa sahar liyaale tii inay maanta taagantaan u jeednaa wixii aad soo jeeddeen dhowr habeen dhowr sano inay natiijadeeda tahay ay waalidkuna ay dareemayaan natiijada ay ubadkooda ama dad ciyaalkooda ay ka filayiin inay maanta arkayaan hambali ayaa idin leenahay
ummadda soomaaliyeedahay arday kastaa u leeyahay lacag la'aan iyo midna aan dadka ku dayn inay waxbartay qaadatay aniguna waxaan hoggaanu ahay waxbarashada jiilka horeoo sannad mataqaanaa qarnigii tegey iyo qarnigaanba waxaan rabaa adduunyadan inaan uga tago dafcadan ayaa dafcadii ka qaadan jaamacadda alcumra magaalada muqdisho iyadoona haatan jaamacaddu diyaarinaysa dafcado kale oo lamid a kuwan si ay u qayb qaataan horumarinta magaalada muqdisho caasimka dalka soomaaliya